نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فضياء مشرق في دروب الموت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xilyadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inta uu socdona waxaa ka mid ah sidee barbaarinta carruurta looga dhigi karaa mid waafaqsan tii uu nebigu sala allahu calayhi wasalama ka dardaarmay muxuuse yahay baaqa ay culimmada iyo waalidiinta ku dhaqan waddanka u jeedinayaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddamada yurub iyo maraykanka kuwaasoo la dhiban tarbiyada awlaaddooda waxaad maqli doontaan mid ka mid ah culimmada diinta islaamka oo arrimahaas ka hadlaya iyo waalidiin si wanaagsan u tarbiyeeyey ubadkooda oo ku baaqaya in carruurta tarbiyadooda la wanaajiyo waxaan meesha ka marnayn kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidee u tarbiyeynaysaa carruurtaada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام النجوم وسواه لم نجد أولهم من مذهب وسواه لم نجد أولهم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى
aynu ku bilownay toddobaadkan waxaa deegaanka kunyibarow ee gobolka shabeellaha hoose ka dhacday xaflad sihar saraa loo soo agaasimay oo ay ku qalinjibinayeen soddon iyo laba arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka iyo farbarka kuwaasoo ka mid ah ardayda ka aflaxday madarasada miiraathul ambiyaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ayadoo ardayda kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah iyo shahaadooyin ay ka wada sinaayeen ardayda ka qalinjibisay madarasada hase ahaatee xafladda kadib waxaan su-aalo ku saabsan qodobada aad kusoo maqasheen barnaamijka hordhignay sheekh faarax cali oo ka mid ahaa martida xafladda iyo qaar ka mid ah waalidiintii ay carruurtoodu qalin jibiyeen ugu horreyn waxaan su-aalo dhowr ah u bandhignay sheekh faarax cali waxaana ka mid ahayd su-aasha ah sidee tarbiyada carruurta looga dhigi karaa mid waafaqsan tii uu ka dardaarmay rasuulka sala allahu calayhi wasalam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين إذا عد الفرقان جزاكم الله خيرا وكل وهي إلى إذن بركة إلى إذن كعب المريو إذن قد مشهد وهيسان إذا ذلك أدو لغان كمسلمين تلمتوسع أدو جرتان سؤال شاء سيدي اللو مديك على تربية عرورتا ما أمدبا الله وافجين كرا تربية إسلام كي محمد أولو كي أولو تغي allah subxaanaه wa tacaala qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamay caruurtu iyo ubadkaanu hadda inay yihiin nicmo ilaahay uu bixiyo nicmadaasna ilahay in looga mahadnaqo mahadnaqaasna waxaa ka mid ah oo nicmadii caruurtaas alla ku siiyey ka mahad celinteeda waxaa ka mid ah in lagu tarbiyeeyo manhajka ilaahay uu noo soo dejiyey oo islaamiga ah oo islaamka ah ilaahayna uu noo qariray uuna noo qeexay allahna uu u diyaariyey ubadka amaba cid kastoo dhalanaysa isagoo qaabil aqbalaya islaamkaas iyo tarbiyadaas islaamiga ah ayuu dhashaa in laga inxiraafiyo oo lagaga ciyaaro uun mooyaane allah wuxuu leeyahay fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah wuxuu ilaahay tilmaamayaa inuu abuuray dadka ku abuuray fidra diintan islaamka oo canugu wuxuuba dhashaaba isagoo muslima fidradaas marka alla wuxuu leeyahy laa tabdiila likhalqi illaahi nafyigaasu bimacnaa nahyi bay dhahaan culimadu waa yaan la bedeli wey manaa lama bedeli karodaasu waa nafyi waa nahyi ee taqyiir baa imaan kara laa tabdiila likhalqi illaahidaasu bimacnaheedu waa yaan la taqyiirinin laa tubadilu weeyaan fitradaas ilaahay ku abuuray ee macnaha mas ma suurtagelayso in ilmaha laga bedelo fitrada macnaheedu ma aha lianna waaqicaada baad ka dareemaysaa canu iyo nabiguna sida uu noo tilmaamayo wuxuu leey kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kasta oo dhashaa waxa uu ku dhashaa islaamka iyo fitradaas xaqa ah fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi marka waxaan dareemaynaa ilmihii fitradoodii in ay bedelmi karto wuxuu leey nabigu waxaa bedela uu ka bedela fitradii uu ku dhashay islaamkii uu ku dhashay iyo wixii xaqii uu canuga u diyaarsanaa waxaa ka bedeli kara dhaqanka waalidkiis ayagaa yahuudi ka dhigaya oo ka dhigaya majuusi oo ka dhigaya nasraani oo ka dhigaya mushrik kale amaa ilmuhu waxay ku dhalanayaan sida qur-aanka iyo xadiistuba tilmaamayaan ilaahay fitradu ku abuuray oo islaamkaas haddii sidaa loo daayo oo aan xataa waxba loo sheegin kale oo waxyaabo kale aan lagu inxiraafin qofkaasu wuxuu aqoon karaa allah waxdaaniyadiisa inuu allah keligii uu yahay allaha koonkan iska leh ee isagoo addoommo loo yahay oo isagoo cibaado mudan yuuba aqooninba qaabku alla u caabudi lahaa taasu waxay ku xidhan tahay sharaa'icda iyo ambiyadu inay u keenaan oo ay ku qunto xujadu laakiin qofku fidradiisaas haddaan laga bedelin wuxuu ku aqoon karaa tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala lidaalika ilaahay hadhow qofka kula xisaabtamayaa fidradaas oo haddii qiyaamo la tago qofka shirki sameeyey ayaa waxaa la leeyahay adduunka waxa yaalla oo jiro oo maala ama hantiya haddii aad haysan lahayd ma isku furan lahayd kaasuu leeyahy nacam balaa buu leeyahy kaasaa wuxuu alla leeyahay wax ka yar baan kaa doonay wa anta fii sulbi aadama ma fii sulbi abiika dhabarka aabbaha adigoo ku jira oo waa inaadan shirigii samaynin haadihi alfitra marka ubadki inaan laga bedelin oo dhaqamo kale oo yahuudeed ama kuwa kirishtaan ama kuwa majuus iyo kuwo kaleba inaan looga bedelin ilahay baa na amraya subxaanahu wa tacaala taana waxay de ku dhici kartaa in ummaddu islaamka ay qaadato diinta islaamka inay dhaqan ka dhigato caqiidatan wa cibaadatan wa suluukan wa manhaja xayaa inay ka dhigato ayay ku suurtagelaysaa ubadkii inay fitradoodii badbaado waxay ku suurtageli in waalidku badbaado oo islaamka ku dhaqmayo ma dhici karto ubadkii inay toosaan waalidkii oo khariban ilmahaasna toosidooda iyo qalloocooda adigaasu kuu xidhan yahay marka in ummaddii sideedaba ay dhaqan ka dhigato diinta islaamka oo haddaysan meeshii joogta lagu dhaqmi karin diinta islaamka maxaa la samaynaya hijraa waajibayso in lala soo joodo oo adigu diintaadi la soo cararto ubadkaagii la soo cararto oo aad timaado meesha diinta ilaahay iyo islaamka looga dhaqmayo ayaa waajibaysa marka waxay ku midoobi kartaa caruurta in lagu tarbiyeeyo ama ay mid noqoto tarbiyada islaam caruurtu waxay ku suurtageli kartaa in ummaddu gebigoodaba diinta islaamka ay ku dhaqmaan ilaahay baana ugu talagalay hadda in lagu dhaqmo cudurdaarna loo heli maayo dal gaalaan joogaa iyo xukaam murtadiina meelay xukumaan baan joogaa iyo anigu diinta meel looga dhaqma ma jooga iyo howlahaasi howla cudurdaar noqonaya ma aha cid walba ay u suurtagelayso biayi wasiila oo ay kaga badbaadi karto in caruurteedu inxiraafto amaba dhaqanka laga bedelo waxaa waajib ku ah inay yimaadaan meelaha islaamka lagu dhaqo oo looga dhaqmo oo tarbiyada islaamiga oo ay ka dhaqan gashay inay yimaadaan oo ay iska daayaan nafjeclaysiga iyo adduunye jacaylka yurub waxa dadka geeyay maxay ahaayeen waa adduunye jacayl marka xujana ma noqonayso qofku inuu adduunye u doonto waddan gaalo ee uu cudurdaar ka dhigto nolol baan ka raadinaynay marka haddaan ka nimaado nolol ma helayno ilaahay baa wuxuu leeyahay yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun dhulkaygu waa waasic waa ballaaran yahay aniga keliga iyo caabuda keliga iyo caabuda say ku suurtagelaysaa waxay ku suurtagelaysaa qofku meel alla meeshii lagu dhibo oo diintiisa uu ku daahirsan waayo inuu isaga tago laga yeeri maayo anuu gurigaan ku dhashay iyo goofkaygii iyo halkaygii baan joogaa ii suurtagal ma ah inaan ka tago cidna ka yeeli mayso qofka waxaa loo abuuray waa inuu alla kaliya caabudo ujeedkii marka adiga lagu keenay koonkan ayaan ka mashquulaya oo aan marka ii suurtagelaynin idina kaa aqbali mayso marka alle wuxuu leeyahay dhulkaygu waa weyn yahay aniga keligay hela caabudo meeshii lagugu dhibo alla aad ku caabudi weydo isaga tag adugu ee waa yahay maxaan cunayaa oo yaa ibiilaya ilahi wuxuu leeyahay wakaayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha wa iyaaku imise nafley masaakiin yaryar oon xataa ayagu quudkooda aan meel dhiga karin ama qaada karaynin ayuu ilaahay quudinayaa adugu ma qur-aanshaad ka tabaryar tahay ilaahay baa ku quudinaya dad badanna waad aragteen ama waaba waaqiciyanba loo arkayoo isaga soo tegay yurub iyo maraykan iyagoo hanti ku haysta iyagoo lacag badan ku haysta iska yimiday islaamku meelaha uu ka taliyo haddana noloshooda nolol ka fiican tii hore ayay ku nool yihiin marka tarbiyada caruurtu waxay ku hagaagaysaa bii-ada adigu aad ku nooshahay inay bii-a toosan ay tahay oo islaamiya haddaad guriga xataa ku tarbiyeyso waxaa laga yaabaa in bii-adii kaa kharibaan oo meelihii ay wax ka dhiganaya iskuulladii lagaga kharibo ayaa ka imaanayso lianna wadamada gaalada ama kuwan xataa yuneska iyo ay noo soo minguuriyeen tarbiyo ay ka dhigayaanu waxaa weeyaan wax walbo xumaana oo ummaddaas ee aakhiradeeda seejin lahaa adduunkeedana hoos u dhigi lahaa ayaa manhajka ku jira kuwan gaalana waad garanaysaan galmaha ku jirta galmo ilmaha intay yaryihiin baa galmo lagu lagu dambaqaya tarbiya jinsiya ayaa loo samaynaya ilmihii oo yar oo hadda caqligoodii weli uusan kobcin ayaa la barayaa sida wiilka ee gabadha isugu galmoodaan haddana waxaan maqlaya wadamada yurub qaarkood in lagu soo darayba manhajkooda liwaadka in ilmaha lagu tuso si ficliya loo tuso oo laba wiil la saaxiibo laga dhigo oy liwaad isku sameeyaan ingiriiska iyo kuwa lamidkaa waxba isma dhaamaan hadda marka sideedaba cudurdaar ma lahan qofku ilmahayga ma tarbiyey karo oo waddan xumaan gaalaan joogaa iyo murtadiin mela maamulaan baan joogaa iyo hawshaasi ma suurtagelayso ilaahay halkaa diin buu noo soo dejiyey rasuulkaasuu noo soo diray isagaa laga tala qaadanayaa awaamirta laga qaadanayaa tusaalooyinka iyo suluuga iyo dhaqanka iyo caqiidada manhajka halkaa meel baan ka qaadanaynaa waxaan ummadda u sheegaynaa inaan laga yeelaynin anigu bii-adaas aan ku noolaybaa ay jiidanayso lagaa yeeli maayo marka ummaddu dhegahooda ha fureen oo ilmahoodana ha badbaadiyaan hana ka badbaadsadeen edhibka maanta jira rasuulkeenna sala allahu alay slam marka uu ka warramay ilmaha tarbiyadooda wuxuu yidhi muruu abna'akum aw awlaadakum waa isku mid weeyaane caruurtiina bara bisalaati wahum abnaau sabci siniin wadribuuhum calayha wahum abnaa'u cashrin wafariquuhum fi lmadaajic intaasoo dhan maxaa loo samaynayaa ilmihii toddoba jir baa waxaa la amraya salaadii waryaha duko salaada duka baa laleeyahay yuuba dukanimad warabo haddii lagu tarbiyeeyo markaas si tartiiba loogu sheego mar walba duka la yidhaahdo weeseyso saa u weyse qaado sidaa u duko ilmihii waxa uu toban sana markuu lagu garaaco oo aan laga aqbalin googoysmada iyo salaada inuu ka tag tago ilmahaasi wuxuu qaan gaarayaa isaga oo muslima oo fitnadiisa u nabad gashay laakiin ilma isagoo shan sana jira ama afarba jira rawdo la geeyey meel ilmaha lagu tarbiyeeyo la geeyey eehabar gaala loo dhiibay ee ay xumaan oo dhan u sheegtay haddaba waxay khilaafi tarbiyadii nabi maxamed noo sheegay oo ilmihiina toddoba jirku bara salaada ku fara hana lagu loo sheego hal tusaareeyo toban jirkana ha lagu garaaco jiifka halagu kala geeya layidhi jiifka halagu kala geeyo ilmihii inaanay isla seexan hal meel maxaa laga cararayaa fujuur baa laga cararaya inuu dhaco iyo hadhow isla seexashadaan inay u bartaan oy ku tarbiyoobaan wax qaabka noocaas marka waa la kala fogeynayaa marka mal bal u fiirso shataana maa bayna alfariiqayn ilmihiiyo la barayo jinsiye inay isku sameeyaan jinsi isku sameeyaan ayagoo wiilalah inay isliwaadaan ama gabaryo wiil in laysu geeyo oo ayagoo ilmo yara leestusiyo iyo sida nabiga nabigana uu leeyahay wafariquhum fi lmadaajic bal u fiirsada meesha ay kala marayaan tarbiyada islaamka ee nabi maxamed noo keenay iyo midda maanta gaara ayna barayso marka ummaddu allaha ka baqaano barnaamijka awlaadda iyo caruurta ay leeyihiinna allah uga baqaano nicmadaasna allah uga mahadnaqaano ee diinta ilaahayna ha ku tarbiyeeyaano iyo wixii ilaahay ugu talagalay ku abuuray iyaanay ka bedelin baan leenahay ee waa tahay ugu dambeyntii waalidiinta caruurtooda laga qaadanayo ee mar walba een warbaahintii kasoo qaylinaya dhahaya caruurteeda laga qaadanaya kuna nool wadamada yurub iyo america maxaa la gudboon waxaa la gudboon marka hore horta maxaad u geysaa ka horeyso caruurtaada meel lagaa qaadanayo maxaad u geysay maxaa kugu kallifay adduunyan raadinaya caruurta lacag baa lagu qaataa soo maaha waxay kuleeyihiin ilma reerka ilma leh iyo reerka aan caruur badan lahayn kuwa ilmaha badan le ayaa dhaqaalo badan bay leeyihiin marka caruurtaadii inaad ku ganacsato oo marka horeba aad dhaqaala ku raadiso ayaad ku khaldantay oo diintaadii adigaaba gedayba ilmaha marka inaad weydo waad ku qasbantahay lianna gaalkanu waxa uu rabaayo adigu waxaa laga yaabaa in adigu tarbiye islaamiya iyo waxyaaba uun dhaqamo islaam oo kugu dhegay ay jiraan oo adiga lagu tarbiye ay gaaladu ku tarbiyeysa weydo laakiin hadafkay leeyihiin waa caruurtaada caruurtaadii marka adigu inaad haysato lacagna lagugu siiyo hadda caqligaaba diidayaba ninkani hadaf buu lahaa dan buu lahaa wuxuuna rabay caruurta inuu inuu inuu isagu ku tarbiyeysto uu gaala ka dhigo uu yahuud ka dhigo kirishtaan ka dhigo majuus ka dhigo hadde adiguna waxaad leedahay caruurtaydii muslin ha ii ahaadaana gaalna lacag ha igu siiyo da wax suurtagelaya maaha waxay uga badbaadi karaan marka inay adduunyo iska nacaan oo ay iskaga soo tagaan oo ay yimaadaan islaamku meelaha uu ka taliyo oo maxau ahaa ee aan lagu qasbaynin caruurtaadii in maaragtay gaal inay kaa wadato ma suurtagelayso in halkaa lagugu yimaado wilaayadka islaamiga caruurtaadii lagaa dhaqaajiyo lagaa wado ee la gaalaysiiyo waa waxaan dhacaynin marka dadkaas mar walba miidiyaha ka dhawaaqaya oo ka walwa calacalaya adinkaa u sababahaan leenahay dhibka adinkaa isu geeyey adinkaa adduunya ku raadiyay caruurtiinii lacag ku raadsaday marka ma helaysaan caruur iyo lacag isku heli maysaan mid doorta inaad ilmihiina weydaan oy gaaloobaan iyo inaad lacagta qurunka xumo ay ku bixiyaan ilmaha aad iska diidaan oo aad ilaahay diintiisa doorataan labadaa mid doortaan leeyahay waalidiintaas
sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta iyo carruurtoodu qalin jibiyeen ayaa marka hore ka mahad celiyey nimcada uu allah siiyey waxayna baaq u direen waalidiinta ku nool dalka iyo dibaddiisa ayagoo kula dardaarmay inay ubadkooda u tarbiyeeyaan si wanaagsan islamarkaana dejiyaan meel ka fog gaalnimada fisqiga iyo fasaadka
marka ugu horeysa alxamdu lilaahi xamdan alxamdu lilaahi xamdan xamda washukru lilaahi shukran shukra nimcada ilaahayna siiya alxamdu lilah allah baan ugu mahad celinaynaa caruur ayaa qur-aanka noo dhammaystay alxamdulilah annaguna waalidiintii aan nahay alxamdu lilah
maadaama caruur ay qur-aanka idin dhammaysay xifdisayna dhanka kale waa nimco ilaahay subxaana wa tacaala u idin siiyey nimcadaa dad badanaa ka qadsan daday caruurtoodii ka fasahaadeen dad ku nool wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa intaba fariintaa u diraysaan maxay tahay maxaadse kula dardaarmaysaan oo ku aadan dhanka tarbiyada caruurta alxamdulilah ugu horeynta horta waxaan leeyahay caruurta waa nimco ilaahayna siiyey waxaan leeyahay marka sida loogu talagalay caruurta inaad u tarbiyeysaan ilaahay caruurta tarbiye ayuu noo siiyey tarbiye wanaagsan ayaan haysanaa alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala dhaqan wanaagsan ayuuna siiyey dhaqankuna waa diinta islaamka ma ahan wax kale meel kale laga raadi maayo dadka oo waxaan leeyahay ilaahay awlaadda siiyey awlaadda mas-uul ayaad ka tihiin ilaahay mas-uul ayuu idinkaaga dhigo hooyo iyo aababa intaba waxaan leeyahay awlaadda in la tarbiyeeyo lagu tarbiyeeyo dhaqanka wanaagsan waxaan leeyahay dadka ilaahay caruurta siiyey inay maxaa la caruurta ay keenaan meel dhaqan wanaagsan leh walaayaadka islaamiga ah maxaa la dhahay waxaan laguma tarbiyeeyo ilaa waxaan ka yahan sharciga allah sharciga ayaa allah lagu tarbiyeeyaa caruurta waxaan u reebayaa inay kasoo hijroodaan meelaha ay joogaan fasahaad ku yaallo maxaa la gaalo anaga maxaa la dhahay nooma hayso gaalo anaga dun cirbad noo geli mayso waxaa waaye maxay ahaatood ilaa inay maxaa la dhahay ay la dagaato nuurka islaamka meesha ay kala dagaalamaysana waa caruurta iyo waxaa la hooyooyinka meel kale kalama dagaalanto marka waxaan leeyahay hooyooyinku inay ka soo hijroodaan wadamada fasahaadka u yaallo ee gaalada una soo hijroodaan meelaha sharciga islaamka lagu dhaqaayo oo walaayaadka islaamiga ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan marka hore waxaan joogaa madrasada miiraatul ambiyaa canuga ayaa far ii baratay cunugta marka aan ka hadla wixii jirta adii da-aada lixda sano ayay jirtaa marka alxamdulilah iyadoo intaas maraysa haddana ay farta ii baratay alxamdulilah aan leeyahay marka hore markii xigtana waxaan leeyahay nimco aada u weyn ayaan haysanaa oo ah nimcadaas aan ku dhex jirno oo islaamka dhexdiisa aan ku haysano meelaha hadda oo kadha- ka baxsan walaayaadka ma ay haystaan nimcada aan maanta annaga aan haysano ma ay haystaan alxamdulilah aan leenahay annaga marka hore iyo marka labaad iyo marka saddexaadba alxamdulilah aan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala umaad celinaynaa marka xigta waxaan leeyahay dadka joogo meelaha walaayaadka ka baxsan awalan oo soomaaliya ka mid ah horta inay imaadaan meelaha walaayaadka ay fiiriyaan dhaqanka ka jiro waxa laisku maamulaa iyo dh- eh, diinta aan haysan iyo nimcada aan haysan horta inay soo fiiriyaan ay arkaan aan leeyahay marka koowaad markii xigtana waxaan leeyahay dadka yurub jooga ama qurbahaas kale jooga waxaan leeyahay ayagan war waxaan leeyahay ilmihiina ha geysanina wadaman islaameedoo dhaqankii diinta lagu doorinayay imaada soomaaliya oo khaasatan kasii imaada walaayaadka fiiri ilmaheena say haystaan fiiri ilmaheena dhaqankii tarbiyada ay haystaan war waxaan leeyahay gaal baktiyo ay wato intaa ilmaha ku hogaamin lahaydeen awalan imaada ilmihiina ku hogaamiya diinta islaamka ayaan leeyahay khaasatan ani waxaan leeyahay waalidiinteyda qaar kamida jirto waxaan dhihi lahaa anoo fursaddan maanta uga faa'iideysanahay inay kasoo imaadaan ay imaadaan soomaaliya kasii imaadaan haddana walaayooyinka ayaan dhihi lahaa marka waxaan dhihi lahaa ilmihiina tarbiyo wanaagsan hogaamiye gaalada iyo baktiga iyo qurunka kasoo kasoo wada ilmihoodii oo gaalnimada lagu soo tarbiyeeyaa wadankan loo soo diraa si waxay u noogu imaanayaan inay fa- na fasahaadiyaan ee na fasahaadiyaan oo diinteena naga fasahaadiyaan oo hooyooyinkeeni ay laayaan oo waalidiinteena waayeelada ay laayaan ee xasuuqaan ayaa loo soo diraya adinkan ilmihiina yaa qaadaysin waxaa geynaysin wadamo shisheeye ayaa geynaysin asaa leediin halkaa hanoo joogo kuwiina aad soomaaliya uga tagteena gaal baktiyo soo oo naag oo kaniiso joogto soo tarbiyeysa ee lacag ku siinaysaa inay ay ay soomaaliya ay soo laayaan oo caruurta iyo waayeelada joogaan ay soo laayaan ay usoo dirayaan adinkan kuwiini aa kala cararaysiin wadan shisheeye ayaa geynaysiin marka waxaan dhihi lahaa waaqaca la socdo diintiina fiiriya oo kitaabo dib ugu laabtee kasoo taga ayaan dhihi lahaa
bismillaah ilaahay anaan u mahad celinaa waxaan dhihi lahaa madarasada aan joogaa gabar yaraa qal- ee farbarka kicista iigu- ee ii bagtay alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan ilaahaygai koonkaan la keenay meel sharafta baan isku kayna keenay alxamdulilaah waxaan dhihi lahaa dadka oo tarambi awlaadda shareecada islaamka meel lagu maamulo oo wadamadaas la aado ilmahooda oon wax u baranaynin amase fasqiga lasoo bara wadanka in dib loogu sii cesho shareecada islaamka lagu maamulo oo diinta islaamka iyo shareecada meesha kasta lagu maamulo walaayada islaamiga meesha ka taagan tahay ama maasha allah sida ilmahayna u wanaagsan yihiin oo kale u wanaagsanaadaan oo looga soo wado wadamadaas amase waxa hadda oo wadamada gaalada wax laga barana wax oo fasq moog wax kale laga keeni ma waalidaanta waxaan leeyahay oo maraykanka ama qordo qordo waa la joogo wadamadaas la jira ilmaha wadamadina u soo cesha ilmahaad say wax wanaagsan idigu bartaa diinta islaamka alxamdulilah ilaa adaa ku mahadsan waxaan dhihi lahay waa aragta hooyada waayeelka oo oo ka qaylinayday oo dhaqanka gaalada mida oo lagu haa muslimiinta lagu gumaysana waxaan dhihi lahay marka oo baaq ugu dira waalidaanta ilmaha oo qurdaba meel la joogan ilmahooda soo ceshaan oo wadamadayna keenaa wadanka walaayada islaamka ka taagan tahay
waxaa ii dhamaysay een, farta cunug yar mee darasada miiraatul ambiyaa miiraatul ambiyaa xafladeeda maanta joognaa alxamdulilaah marka een, waxaan dhihi lahay dadka oo nimcadan walaayaadka ka qadsan meeshaa nimca idinku dhaafeyso usoo imaada walaayaadka ilmihiina diinkiina idiin bartaan waa ilmo muslimiin ah ha ula ordinina gaalada meelahay joogaan alxamdulilah iyadoo hadda saas u yaray wax walbo ee taqaanaa alwalaa baraa waa taqaanaa gaalada iyo waxay yihiin waxaa laga yaabaa ilmo yararoo hadeertaan iyadoo kaleete ee wadamadaas gaalada lagu haayo inay waxba aan ogeyna suraal iyo fanaanad ay gashan yihiin madaxay u qaawan yihiin qaarkoodna laga yaaba inay xafaayado u xiran yihiin hadda iyadana ay taqaana wax walba iyo wixii een, diinka islaamka laga rabo ee salaadaheeda ay dukanayso ee wixii xumaana ay og tahay marka alxamdulilah ilaahay nimco oona siiye waayo waxaan dhihi lahay dadka ilmahooda dibadaha u diranaya waxbarashada u geenayo dhahayaan soomaaliya dagaal iyo burbur iyo waxbaa ka jira ilmaheena dibadaha aan geysanaa walaahi meeshaa nimcaa ka jirto oo aadan ogen marka waxaan dhihi lahay maamooyinka iyo waalidiintaba inaa keysatiin ilmihiin meelaha walaayaadka nimco waan ku qabnaa alxamdulilaah cunuga wuxuu ogyahay cadowgiisa wuxuu yaqaanaa diinkiisa wuxuu yaqaanaa waxyaabaha oo jannada ku mutaysanayo wuxuu yaqaanaa waxyaabaha ilaahay ka xarimo naarta lagu ga- lagu galaayo marka alxamdulilah waxaan dhihi lahay ilmihiin walaayaadka keensada
alxamdulilah ilaahay aan ku mahadinaynaa mahad tiro badan alxamdulilah ilaah aan ku shukrinaynaa waxaa ii dhammaysay qur-aanka gabar yaraa ii dhammaysay madarasadan oo miiraat alambiyaa ka qaadatay hadda shahaado alxamdulilah ilahay aan ku shukrinaa ayadoo kitaabadii yararka iyo waxaasoo dhan iyo qur-aankii ii xifdada iyo waxaasoo dhanba iiga baratay madarasada iigana qalin jebisay ilaahay uga shukrinaa alxamdulilah ilaahay maadiisa waaye dadka oo magaalooyinka kale ku nool muqdisho sideedoo kale sida muqdisho oo kaleetood iyo soomaaliya meelaha is walaayaadku ka talan iyo wax badanaan dheerna wax badanna waa ka fiicanna ilaahay nimcadiis waaye alxamdulilah marka iyaga ilmahooda waxba ma bartaan badanaa banooni iyo waxaas iska mashquulsan yihiin gabdho waxay ay iska fiirsanayeen internet waxa la yirahdo ku mashquulsan yihiin waxay bartaan male dhalooyina guryaha loo dhigaa annaga ilmehena waxaasoo dhan ma arkaan ilaahay kitaabkiisa iyo waxay bartaan ee kitaabadaas yararka ah oo caqiidadooda iyo fiqiga waxaasaa la baraa waxaasayna habeenkiina ku mashquulsan yihiin inta kalena macallimadaaba noo haydaba ilaahay nimcadiis waa ilaahay aan uga shukrinaynaa taas ayagana ilmahooda wax ay bartaan lama arko sidii reer galbeedka oo kaletood iyo meelahaas gobol dadka ku nool ee muqdisho iyo wixii lamid ah meelaha walaayad ku talan oo dhan wax ay bartaan iyo waxay hayaan lama arko marka waxaan dhihi lahay kasoo taga meelahaas oo fasaadku ka jiro internetka iyo qurunka iyo balaayadu ka jirto annaga ilaahay subxaan qaadir ayaa naga joojiyey ilaahay ayaan uga mahadinaynaa tuma walaayada walaayada islaamka ayaa noo diideen oo ka reebeen waxaas inay ilmuhu ay arkaan waxyaalaha xun oo dhan alxamdulilah waan uga shukrinaynaa ilaahay aa mahad iska leh marka alxamdulilah ilmuhu waa nimco ilaahayna siiyey tarbiyadoodana maasha allah walaayadu waa u taagan tahay annaguna waxaan ku leeyahay xumaan ma aragno wax xumaan la yirahdo dhanba waa nalka daboolay marka waxaan dhihi lahaa dadka kasoo dhe- dheeraada meelahaasoo kasoo taga soo heleela wala- walaayaadka islaamka ayadaa nimco iyo waxbarasho iyo akhlaaq xumina aan lagu arkaynin intaasoo dhanba ay taallaa sidaasaan dhihi lahaa
وسواه لم نجد أو نرم من مذهبي وسواه لم نجد أو نرم من مذهبي لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan markanna waxaan isla soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijka waxaadna ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlaya sidaa u tarbiyeynaysaa carruurtaada waxaana halkan ka soo jeedinaya asheykh cabdulilaah abu khaalid قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku jirnay sifooyinkii lagu yaqaana ilmaha yar ee u dhexeeya toddoba sana wixii ka da'yuka ay tahay sifooyinka lagu yaqaana ilmahaas waxaa ka mid a xubu tashjiic in la dheeriyu jecel yahay oo in la yaro ammaano wuu kolkoliyo iska jecel yahay waxaa weeyaan waa arrintaas waa arrin caan ku yahay ilmaha da'da markuu yahay xataa waxaa laga yaabaa kuwa da'da ka weyn inay la wadaagaan arrintaa ilmuhu iska jecel yihiin maarata in madaxa loo bixiyo la ammaano adaa fiican la yidhahdo ay iska jecel yihiin marka maxaan samaynaynaa waxaynu ku xidhaynaa oo uga sheeg waxa fiican baynu markaa isadaa ku dhiirinaynaa wixii wanaagsan arrimaha muhiimka ayaanu ku dhiirinaynaa oo ku xidhaya ilmaha ku xidhaya ama cunuga ku xidhaya thawaabka iyo ajarka iyo abaalmarinta aakhire la helayo hataa waxaa samaysid ilaahay saas ku geliya jannaduu ku geliya jannadaynu u sawiraynaa saytay wanaageeda fanaquulu lahu maalan tusaalahaan waxaan ku odhanaynaa alladii yasmacu alkalaama yarda allaahu canhu qofkii hadalka maqla ilaahay baa raalli ka noqonaya ilaahay baa raalli ka noqon jeclaanaya waxaan kaloo ku odhanaynaa hada alxarf xarfka qur-aanka aad akhriday bicashri xasanaat toban dirajaad ku helaysaa toban dirajo baad ku helaysaa waxaynu ku odhanaynaa salaada hadda aynu kusoo tukanay masjidka waxay u dhigataa toddobiyo toban toddobiyo labaatan jeer bay ka ajar badan tahay salaada aan guriga ku tukanno waxyaalaha tashjiicaas salaadaasaan ku tashjiicinayno inuu masaajid ku tukado inuu qur-aanka akhriyo inuu warka maqlo waxaasaynu ku tashjiicinaynaa waxaynu baraynaa oo ku xidhaynaa afcaashii saxaabada ay samayn jireen iyo saalixiin dadka wanaagsanaa markuu maalan uu meesha uu tegayo meelaha lagu cayaaro oo tababar- uu jidhiska iyo tab- iyo iyo alamiitada uu ku jiro cayaarayo waxaan leenahay waxaad noqon doontaa waxaad noqon doontaa mid xoog badan misla sayidina cumar sidii cumar ibn khataab oo kale aad noqon doontaa nin gaalada kala gaabiyo xoog badan oo geesaad noqon doontaa wa kaana kufaara yukhaafuuna minhu cumar kufaartaa ka biqi jirtay waxaanu kale ku xidhaynaa qofkuu jecel yahay waynu odhanaa saahibel oo kale aad noqonaysaa ka aabihii aabihii hadduu jecel yahay sida aabbahaad oo kale aad noqonaysaa markaad weynaato sida abtigaada oo kale aad noqonaysaa hebel sida adeerka hebel oo kale aad noqonaysaa sida mucallinkaaga hebel ayaad noqon doontaa tashjiicaasaynu ku wadaynaa asaaliibta ama dariiqada loo dhiirigeliya ilmahana way badan tahay waana kala duwanta wayna kala duno qaar waxaa ka mid a inaynu siinayno maalan najma ama xidig baynu ugu talaynaa ugu talaynaa ma- ay kuraasada ama daftarka wax ku barto baynu ugu talaynaa maalan waxaynu ku ammaanaynaa eh, saaxiibadii kuwa yareer lamidka da'diisa hortooda hebel dayac maasha allah wuxuu sameeyey waxaynu ugu yeedhnaa maalan taxabu lasmaa ilayhi gac- magacuu jeceliya in loogu yeedho way badan tahay waxyaalaha maaragtay ilmaha lagu tashjiiciyo oo lagu dhiirigeliyo way badan yihiin waxaa ka mid a sifooyinka lagu yaqaan ilmaha yar da'daasa xubu lacibi walmarax inuu cayaar jecel yahay waa dhaqanuu leeyahay ceeb ha u qaadan ilmuhu hadduu cayaar baatuu cayaar baatuu cayaaraya arag ha odhan kan yar waa waxbaa ka siyaa ama maxkayada uu qaldan yahay ama uu uu fudud yahay ha dhihin waa dhaqankiisii weyn waa wax ilmo lagu yaqaanay wax kale maaha ceebna maaha arrintaasu bal lacibkaa isaga ama cayaarta iyadaa waxay noqon doontaa dariiqadu ku gaadho inuu mahaaraad barto gacanta wax ka barto oo uu urursado khibrooyin iyo waayo aragnimo oo uu koriyo kobciyo caqligiisu ku kobco dariiqada ugu fiican ee maaragtay uu lacibka loo cayaarayana waxaa weeye hiya lacibka waxaa weeye xarakada leh xarigo jirkiisa dhaqaajinaya suu tamaariin murqadiisa u adkaadaan waxyaalaha cayaarta maaragtay oo maaragtay dhaqdhaqaaqa leh ayaa maaragtay loo ogolanaya wax adiga aad la iman ismaha isagaa dooranaya ciyaartiisa laakiin wixii dhib u keenaya oo isaga maaragtay madarro u keenaya dhib ayaad ka fogeynaysaa ha iska cayaaro maanta oo dhan u ogolow inuu cayaaro wixii xunna ka ilaali oo maaragtay isaga dhibaya sifooyinka kale lagu yaqaano ilmahaas tilmaamuhu iska leeyahay waxaa ka mid ah xumbu xubu tanaafus inuu inuu la tartamo kuwa la- isaga la mid ah oo la tartamo jeclaado maaragtay inuu ka badiyo baa ka mid ah taasuna haddii maaragtay si wacan loo tawjiihiyo waxaa weeye sabab keenaysa sabab muhiima weeye oo keenaysa inuu tafawuq mutafawuq noqdo walibtikaar iyo inuu keeno maaragtay nin wax urin kara oo almaha kale inuu ka ficnaado ayaa laga yaaba haddaad waxyaalaha jeceliya oo sii dhiirigelisay oo tartanka aad gelisay oo ku tidhahda maalan laa uxibu an takuuna mutaakhiran fi shay ma jeceli inaad maarata ka gaabisid eh, saaxiibada inaad adigu ka badisaan jeclay hadday ordayaan hadday cayaarayaan hadday wax qorayaan hadday shanaashid xifdiyaan waxaad ku dhiirinaysaa inuu la tartamo oo weliba isagu uu ka u horreeyo uu noqdo ayaad ku dhiirigelinaysaa waxaan rabaa baad leedahay inaad taqdo adigu awal falawala daa'iman adigu ka horreeya inaad noqotaan kaa rabaa waxaad odhanaysaa miyaada ereg hebel waxaasuu sameeyaa adiguna haddaad samaysa adaaba ka ficnaanaya si uu la tartamo ilmahaas oo kale laakiin aad ugu celceli maysid oo ilmaha iyo isaga cadaawad dhex dhigi maysid siyan meesha xiqidii oo ilmihii kale iyo isaga cadaawad dhex marin si dabacsan oo fiican sidii hebelba kaa rabaa adaaba ka fiican maxaad uga dheereen weyday saasoo kale hadhow haddii kale oo aad maaragtay ilmaha iyo isaga hadii goor maaragtay aad isku tirtirsidid ama maaragtay aad tartan hadii goor dhex dhigtid waxaa laga yaabaa inay timaado meeshii dhexdooda cadaawad timaado ama ama masayr yimaado oo ay isnabcaadaan baa dhici karta waxyaalaha kale ee lagu yaqaano qofka da'daas ah toddoba iyo wixii ka hooseeya waxaa ka mid ah atafkiiru alkhiyaali waxayna inagu sawiran buu iska sawiranaya mar waxaanse ilmihi yaraa baxay oo fakeraya ha la yaabin markaas wuxuu rabaa inuu waxbuu yatakhayal waxbuu suuraysanayaa maalan jannadoo kale haddaynu uga hadlayno waxaan leenahay jannada wixii fiicanoo dhan baa laga helaa markaasaynu ka tegaynaa isagu ha sawirta maxaa fiicanoo laga helaa isagu ha ku fekero suu maskaxdiisa uga shaqeeyo waxaan leenahay jannada qofka ilaahay jecelyaha gala wax walbuu ka helaya oo naftiisu ay jeceshahay isagu markaa jannadii ha suurayso say u eg tahay ha ku fekero caqliga ha ka shaqaysiyo waxaynu kaloo ka odhanaa maalan rabbuna kabiirun qawiyun jiddan ilaahay aad buu u weyn yahay allahu akbar baan leenahay wanatrukuhu yasbax khiyaalahu isagaa markaa u dhaafaynaa inuu iska dhexdabaasho fakarkiisaas oo ilaahay u suuraysto suu isagu rabo khiyaalkiisa waxaa kaloo lagu yaqaan ilmaha da'daasa almaylu liiktisaabi almahaaraat inuu gacanta wax ka barto wax gacantu ka qabto jecel yahay oo wax sameeyo isku rakibo wax kala furfuro jecel yahay hadduu maalan aabihii yahay farayaamo waxaad arkaysaa isagoo hadigoo qoryaha iyo masaabirta isku garaacay arkaysaa hadduu aabihii yahay biritume isagoo birtii tume ayaad arkaysaa hadduu aabihii mucallim yahay isagoo aabihii qallidayo ku dayanayo inuu wax dhigaya iska dhigayo oo soo qaadanaya maaragtay jeesadiiba arkaysa wixii la mid ahaa hadduu aabihii sabaag yahay ama tuubaysta yahay waxaa arkaysa oo tuubooyinkiis gelgelinayo isku xirxiraya arkaysaa hadduu xataa aabihii yahay dadka oo wax nadiifiya dhulka xaaqa waxaad arkaysaa isagoo had iyo goor iskoobihii wato xaaqaya marka aad buu maaragtay u jecel yahay inuu gacanta wax ka sameeyo oo qofkii kale kaga daydu jecel yahay taasina waxay u badan tahay ilmuhu markuu lix ka yaryahay hadduu toddobayo gaadho waxaa laga yabaa arrintaa inuu xoogaa ka tago baa dhici karta sifada kale lagu yaqaano ilmahaas da'daas ah da'da toddobada ku jira wixii ka hooseeya waxaa weeye anumuwu luqawiya sariic luqada si degdeg uu bartaa waxaa laga yabaa isagoo toddoba jir ama lix jir inuu intaasoo luqo hadduu carruur kale dhex galo luqooyinka ku hadlayo afar shan luqo wax ka badan inuu baran karo beenaba qofka weyne waqti ka qaadanayso isaga waqtiba kama qaadanayso dhowr galmoodoo la cayaara ilmaha unbuba ka soo koobigaranaya waxay ku hadlayeen qaamuuskiisa ayaa aad maarata u weyn wax ku qorayo ilan waa qalbi nadiifa iyo maarata maskax nadiifa ayuu marka waxa walba wuu qabanayaa taasna waxaa la rabaa marka inaynu tashjiicino suu luqada u barto luqada aad bay u fiicanta qofku inuu barto uu luqa fiicanoo saliimo ku hadlo marka waxaa laga rabaa inaynu ardayga markaasoo kale ama ilmaha le dadku ka fogayno alalfaad sayi'a cayn inaan maqashiin iyo wax iyo habaar iyo waxaa inaan maqashino lama rabo wax fiican in xifdiyaa la rabaa oo luqada baraya luqa fiican noqoto waxaa kaloo lanaga rabaa inaynu ilmaha bal inuu si wacan waxu maqlayo aynu muddo markuu joogaba dhegihiisoo kale baadhno waxaad arkaysa in badan galaasyada fadhiya ama dugsiyada fadhiyo oo wax fahmila oo macallinku dilaya oo sababtuna ay tahay ilmihiiba waxma maqlayo dhegihiiba culus dhegihiiba aad waxuga maqlayn marka markasta in la eego bal inay xawaastiisa maarata ama dareemadiisa maqalku inay saliim yihiin iyo indhihiisa in la eego si luqada si wacan ula qabsado waxaa kaloo waxyaalaha lagu dhiirinaya inuu luqada barta ka mid ah inuu maaragtay loo dhexgeliyo oo loo ogolaado inuu la cayaaro kuwa isaga filkiisa ah ama da'diisa oo dad wanaagsan oo qoysas wacan oo maaragtay dee ilaahay ku xidhan oo manhajka ilahay ku dhaqmaya ka soo jeeda ilmaha tarbiyadoo fiicanta in lagu dhex daro waxaa ka mid a waxyaalaha in luqadiisa ku dhisano inaynu badinno qisaska maaragtay maaragtay hadafka laga leeyahay oo maaragtay ku duuban ku duuban memoriyaasha iyo ku duuban iyo wixii lamid ah inuu dhagaysto waxaa kaloo ka mid ah taswiibu alalfaad alati yandiqu adiflu almackuusa mar macallinku ardaygu kelmadii si qalad uu odhanaya laba xarafuu istaba marinaya laba xarfu mitla istaba marinaya markaasoo kale waan saxaynaa maysaa maahan leena weliba si dabacsan innagoo odhanaya aan ku adkaynayn aan ku celcelinaa agtii hortiisa ku celcelinaa isagoo la qabsada arki doontaa markuu kelmadda mackuus u sheego ama si qaldan u sheego kuma qoslayno mana maarata ku jeesjeesayno haddii kale wuu ku adkaysanaya aniidkii waa ku cinaadaya sidii khaladkayd buu buu rabaa inuu saasaan odhanaya buu leeyahay yaan leegi celin buu dhahaya arrinta lixaad ee inaga rabaa haddaynu luqadiisa rabna iska toosino labada aabbe ee ilmaha dhalay ama qofka ilmaha rabaynayoo dhan waa inuu ka soo saaro kelmadaha makhaarijtooda si wacan ugu dhawaaqo oo si qalada uusan ugu dhawaaqin ilan qaladkaasuu ka qabanaya ilmuhu taasna waan ka ilaalinaynaa hada وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق